maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiiyo labaatanka julaay waxay ku beegan tahay shan sano ka hor maalintii uu xilka madaxtinimada si rasmi a ula wareegay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo xilligaasi cod aqlabiyad ah kaga guulaystay madaxweynihii isaga ka horreeyey daahir riyaale kaahin hase ahaatee waxaa shan sano kadib muran xoogani uu ka taagan yahay qabsoomidda doorashooyinkii madaxtooyada iyo baarlamanka xisbiyada mucaaradka ayaa iyagana uu shir uga socdaa magaalada hargeysa haddaba maxaa hortaagan qabsoomidda doorashooyinka maxaa ka soo bixi kara shirka ay mucaaradku qabteen oo la filayaa inuu berri soo gabagaboobo maxayse tahay tallaabada xigta ee la filan karo sahre cidlo nuur ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan noo soo diyaarisay
somalilan waxay sanadkii labadii kun iyo kowdii qaadatay nidaamka dimuquraadiyadda ee qof iyo cod lagu soo doorto madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse inkastoo doorashooyin badan oo hore u qabsoomay lagu tilmaamay kuwo u dhacay xor iyo xalaal haddana ma jirto doorasho ku qabsoontay xilligeedii waxaana soo noqnoqota doorashooyinka dib uga dhacaya xilligii la filayey lix iyo labaatankii juun ee sanadkan labada kun iyo shanta ayuu ahaa qorshuhu in la qabto doorashada madaxtooyada balse taasi ma dhicin welina waxaa sababta dib u dhaca doorashadaasi isku tuurtuuraya xukuumadda iyo golaha wakiilada waa kan madaxweyne siilaanyo oo shalayto mar uu sii anbabaxayey socdaal uu ku tegayo gobolada bariga somalilan ka hadlay arrinta doorashada arrimaha doorashooyinka waxaan leeyahay annagu waanu diyaarinay wax kastoo ay doorashooyinku u baahnaayeen hadday tahay dhaqaale xerar komishinkii maamulayey dhammaan waa naga diyaar waxa keliya ee hadsani waa xeerka golaha wakiilada oo lagu laga sugayo guddoomiyaha golaha wakiilada waxa kastoo khuseeya maamuulidda arrimaha doorashooyinka waxaa iskale komishinka doorashooyinka waana ku ixtiraamaynaa waana ka sugaynaa ee dhammaanteen aan la shaqayno marka ay diyaariyeenna qofkii danaynaya ha u soo diyaargaroobo garoonka doorashada go-aanka guurtu waa sharci waana dastoori waxaana la yaab leh in guddoomiye cabdiraxmaan ciro yidhaahdo waa sharci darro waxaana la wada og yahay inuu isagu ku fadhiyo kororsimihii guurteeda kuna fadhiyey shan sannadoodoo hore waxaa muuqata inuu guddoomiye ciro leeyahay kursiga aan ku fadhiyaana waa xaaraan ku isaga ku fadhiyaana waa xalaal iyadoo guurteedu noo wada kordhisay dalkan mas-uuliyaddiisu annagayna saaran tahay cid kasta oo sharciga gudubarta oo iska indha tirtana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda sidoo kale waxaa hadalka madaxweyne siilaanyo gaashaanka ku dhuftay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro maraan idhi kayguna waa xalaal kii madaxweynuhuna waa xaalaal waxaan marayaan la soo helaynin madaxweyne wuxuu yidhi baa layidhi waddanka anaa ka mas-uulah annaguna intaasu maanu lahayn aanu ku celcelinayni madaxweyne waddanka adaa ka mas-uula doorashadiisa isagaa adaa ka mas-uula nabadgelyadiisa adaa ka mas-uula madaxweyne doorashadii qabo doorashada mas-uuliyaddeeda madaxweyne saaranta laakiin mar walba waxaan ku rumaysnahay in carqaladda ugu weyne ee xeerdejinta haysataa ay tahay faragelinta xukuumadda
geesta kale guddoomiyaha xisbiga uu cid injineer faysal cali waraabe ayaan weydiiyey cidda rasmi ahaan u leh ee dalbada dhinac isku tuurtuurayaan waxaanuu sheegay inuu jiray heshiis ay hore u galeen guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxtooyadu oo markii dambena socon waayey taasina ay keentay dib u dhaca doorashooyinka iyo khilaafka u dhexeeya labada geesood horta labaduba waxay shuraaya ku ahaayeen madaxweynaha qaladka weynu sameeye waxay ahayd markuu soo baxay u kulmada qabsaday may ahayn inuu u kordhiyo baarlamaanka baarlamaanka waktigiisu wuxuu ka dhacayay laba kun iyo tobanka uu ka dhacayay waxay ahayd inaan baarlamaanka loo kordhin waktigiisu ku dhaco oo haddii u fogaado lag laysku xambaaro isaga iyo kaa dowlada hoose inay raacay ahayd laakiin waxaa meesha ka dhexay heshiis ayaa ka dhexeeyey heshiiskaas wuxuu keenay inay madaxweynuhu u kordhiyo warqad u qoro guurtida oo guurtidana labadoodaba ukorsadaan markan dambe imanka waxaa dhacay cabdiraxmaan sharaxa damcay noqdo waa la kala baxay heshiiska uu ka baxay laakiin waa waa laba marka hore dulmi ku heshiiyey xaq bay kuiya ku celiyaan baa la yidhi heshiis bay ku ahaayeen saddexda goloba oo isku wada isku isku milmeen nimankii ayaa keenay dib u dhacaas sidoo kale doctor xuseen bulxan oo si dhow ula socda siyaasadda somalilan ayaan weydiiyey sababta ay mar walba dib ugu dhacaan doorashooyinka iyo cidda ka mas-uula umadanun maahee horada ku dhici jiray hase yeeshee anigu waxaan qabaa dib u dhacan waxa keenay horta ma ahan xukuumadda oo iyada ku dheegudee looga baahnaa dadaalkeedii iyo diyaargarowgii waxa weeye commishonkii oo isagoo ku dhiisu wakti dambe bilaabay xisbiyadii oo iyaguna aqabanin congresskoogii iyo hawlihii ay qabsan lahaayeen marka xilka dib u dhaca run ahaan marka la eego intuba waxay geysteen baan ayla tahay waxyaaba ay dee ka diyaargaroobi lahaayeen ayaa meesha aan buuxsaday waxaynu ku jiraa hadda wakti kala guura murankeedu way leedahay somalilan anigu waxaan ku ogahay saddex shay oo aada iyo aada kalsooni oo ah ka horeysa nabadgelyada oo betaama in muddaana laga shaqaynayay democraciga dadaalka shacabka iyo maxkamadda sare oo insha allah lagu hagaajin doono garsoorka iyo wixii maxaan ku idhahay naga khaldanaa kalsooni badan baan ku qabaa xisbiyada mucaaradka oo bilihii ugu dambeeyeyba ku baaqayay inay qabsan doonaan shirweyne wadatashi oo ay markii hore ugu yeedheen shirweyne qaran balse ay madaxda sare u ogolaatay oo keliya shir ku kooban xisbiyada iyo danahooda siyaasiga ah ayaa maalintii sabtidii shir uga furmay magaalada hargeysa waxaana muuqatay inaanu ku soconin qorshe ay ku midaysan yihiin siyaasiyiintii ka soo qayb gashay shirkaasi ismaaciil yuusuf shirwac oo ka mida dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada hargeysa islamarkaana u dhuun daloola siyaasadda oo shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaan weydiiyey qaabka shirku u socday gaar ahaan kii shalay oo arrimo dowra lagaga hadlayey jawi qurxoon buu ku bilaabmay shirku balse markii shirka gudihiisa loo dhaadhacay ee shirku xooga u socday mas-uuliyiintuna iskaga daba mareen dhaliilaha xukuumadda waxaa muuqanaysay shirka ujeedadii laga lahaa ujeedadii la sheegay in marka hore loo qabtay oo ahayd dee talo in layskugu yimaado oo arrimaha waddanka la gorfeeyo iyo ajendayaashiisa iyo arrimaha siyaasadda arrimaha doorashada arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharcigaba in xoogay la yaro majaar habaabiyey ujeedadii shirka waxaanad moodeysa in mas-uuliyiintii meesha ka hadlayna iskaga daba noqon noqonayeen dhaliilihii ay marka horeba sida caadiga ah ay ugu soo tagan jireen xukuumadda saaraay sidoo kale waxaa muuqday khilaaf aada moodeysa iyo awood kala jiidasho ood moodeysa in labada xisbi ee shirka qabanaya ay ka dhexeysa xisbiga ucid iyo wadani waxaa muuqatay inaana lagu midaysnayn ajendaha islamarkaasina isfaham la-aan weyne ka dhex jirtay labada xisbi mucaarad marar badan buu buuq ka dhex dhashay oo xubno ka tirsan xisbiyadu intay ka dhex kaceen ay ku canaanteen shir guddoonka waxyaaba arrimaha qaar sidii shirku u socday ugu dambeyntiina waxaad moodeysa in laisku khilaafay markii ugu dambeysay cidda ka hadli doonta arrinta dhaqaalaha marka la isku soo duuduubo dhammaan xaaladaha taagan waxaa muuqata iyada oo aan weli wax heshiisa la gaadhin inay soo idlaatay muddadii xilka madaxtooyadu sidoo kalena xisbiyada siyaasadda u tartamaya ayay ka muuqataa kala daadsanaan badan oo muujinaysa inaanay diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuday halka aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington